duhur wanaagsan halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada qodobada ugu doorkan warka duhur faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaysa hasgari ka tirsan ciidanka dowladda oo maanta darawal mootobajaaj ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha
weerar loo adeegsada bubagacmeed oo lagu weeraray saldhig ciidanka dowladda ku lahayeen magaalada beledweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya oo maanta ku wajahan magaalada baydhabo iyo ammaanka magaalada oo si weyn loo adkeeyey
inta badan goobaha ganacsi ee ku yaal waqooyiga magaalada gaalkacyo oo xiran iyo lacag dheeraad ah oo lagu soo rogay ganacsatada suuqyada
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo saraakiisha taliska admis kala hadlay sugidda amniga goobta uu ka dhacay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed
duqa magaalada muqdisho oo maantii daahfuray shirka bambaxa gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar
hay-adda simha oo tababar la xiriira arrimaha bani-aadinimada iyo isbeddelka cimilada usoo gabagabaysay wariyaal ka kala socday degmooyin ka tirsan maamulka galmudug
wararka dibaddana waxaa qaybka dowladda sweden oo sheegtay in turkiga uu ku xiray shuruud aysan aqbali karin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo laabad wanaagsan waa maalinimo talaada taariikhda ay ku beegantahay tobanka bisha koowaad ee sanadka cusub ee laba kun labaatan iyo saddex warka duhur maanta wadajir waxaa idinla socodsiin doono anigoo mahad nuuraayo xuseen washington
aynu ku bilowne askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa maanta drowal mootobajaaj ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wareega uu kardayax ayaa warkan faahfaahinaya
dabley hubaysan ayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku dileen aroortii hore ee saaka allaha u naxariistay cali taliya cariif oo ahaa darawal mootobajaaj oo ka shaqaynayay gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe allaha u naxariistay marxuumka la dilay ayaa la sheegay in lagu dilay isbaaro lagu magacaabo deegaanka garasdeelle oo taalla gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana wararka qaar ay sheegayaan in la isku maandhaafay lacaga isbaarahaasi looga rabay marxuumka geeriyooday meydkiisa oo muddo ka badan laba saacadood yiilay waddada hareerteeda goobtii lagu dilay ee isbaarada garasdeelle ayaa dadka deegaanku ay usoo baxeen waxaana ay ugu dambeyn usoo qaadeen xarunta c i d da ah ee magaalada muqdisho
nin idinka fakalay ma hayno halkuu ku dagaalamay walaalkaa ku dagaalamtay darkoo kale waataan askarta badan waa saarataa kaas gaxad ay kuma saarnayn wixii mihijo markii koontaroon maamulka waxay yidhi
degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay isbaarooyinka lagu qaado lacagaha sharci darrada waxaana tani ay ka dambeysay iyadoo horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xilli uu ku sugnaa degmada cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe uu ku dhawaaqay in ciddii isbaaro dhigata ay la mid tahay qof fal dil ah geysata iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab taas oo uu xukunkeeda ku saleeyey diltoogasho ah
waxaan rabaa qaaticu dariiqaan u bixinay isbaaro ma dhahnay qofkii qof dila magacuu doonay iyo sifahuu doona ha ku dilee waa dilaa isagana waa qaatil reer hebel ma ahan jufe hebelna ma ahan qof walaalkiisa oo soomaali ahoo muslim ah qofkii dilay oo inta u qasday qoraga ku taagay xabad ku dhuftay magaciisa dilaaha la yidhaah waa qaatil qaatil waay qaatilna shareecada wuxuu ka leeyahay waa la ogaanaya hadda aayadaheeda inta laga jeediy walakum fi lqasaasi xayaatun yaa ulil albaab war dilkiina waa dhacay qasaasna horaan usoo samayno waa naqaanaa sida loo sameey in la samay karo maanta ma ulil albaabkii maa naga maqan yaas caqli u saaxiibaha intii caqliga u saaxiibkaheed miyaa naga maqan nagama maqno waa joognaa cadale maanta waxaan kaga dhawaajinaa nin isbaaro lagu soo qabtay oo qaaticu dariiq ah qof iigu imaan kara ma leh isugu imaamayno maba iska warsanayno mana ka hadlaynaba isugu imaamayno xow ahay dariiqaa laga soo qabta asoo qore la taagan khalaas waa dhammaatay abuukar dayax telefishinka dalsan magaalada muqdisho u mahadsan yahay waryaheena abuukar dayax madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta ku wajahan magaalada baydhabo oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyey waryaheena cabdisalaan juulo shaakir ayaa ka waramaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo talaadaha waxay ku wajahan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ujeedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee magaalada baydhabo ayaa waxa uu yahay mid la xiriira dhiirogelinta iyo ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed ee ka furmaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lana doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka taagan doorashada ee madaxtinimo ee koonfur galbeed madaxweynaha ayaa markii uu tago magaaladaasi waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo musharaxiinta mucaaradka laftagareen oo iyaguna tegaya magaalada baydhabo ammaanka magaalada baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la xiray qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi oo lasoo dhigay ciidamo badan oo sugaya ammaanka madaxweynaha iyo wafdigiisa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo dhigay gogasha shirka dib u heshiisiinta ayaa gaaray magaalada baydhabo shalay wuxuuna halkaasi ka wadaa shirar hordhac u ah oo looga arinsanayo shirweynaha ee ka furmaya magaalada baydhabo xarunta gobolka baay
isla dhinaca kalena wararka arrimaha koonfur galbeed ayaan ku guda jirnaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe ayaa taliska ciidanka admis kala hadlay sugidda amniga goobta lagu qabanayo shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed wareega cabdinaasir cabdaalah ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulan saacado qaatay waxa uu la yeeshay saraakiisha ciidanka nabad ilaalinta ee qeybtooda saddexaad ee admisa kulanka ayaa looga hadlayay amniga guud ee magaalada iyo sidoo kale nawaaxigeeda iyadoo saraakiisha ciidanka amis waa admis oo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya uu sheegay in ay sugi doonaan amniga guud ee magaalada iyo sidoo kale goobta lagu qabanayo shirka baydhabo wafuudda imaaneysa iyo weliba amniga madaxda iyo amniga goobtaasi ayuu sheegay inay loo baahan yahay inay xil gooni iska saaraan saraakiisha admisa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa bogaadiyey ciidanka nabad ilaalinta qeybta saddexaad ee admisa isagoo oo ku dhiirageliyey in laga taxadiro weerarada ka imaan kara dhanka iyo al-shabaaba
mahadsan yahay al cadaala inta badan goobaha ganacsiga ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland ayaa xiran waxaana lacago dheeraada lagu soo rogay ganacsatada suuqyadaasi goobaha ganacsi ee magaalada gaalkacyo ayaa maanta xiran intooda badan ganacsatada magaalada ayaa arrintan u soobeeyeen maamulka dowladda hoose ee puntland ay goobaha ganacsi ku soo rogta lacago dheeraado oo aan lahayn cashuurtii oo aan ahayn cashuurtii horey loo qaadi jiray taasi ayaa keentay dhammaanba xarumaha ganacsi ay maanta ay xirnaadaan waxayna saameyn ku yeelatay dadka ganacsatada haya kuwa wax iibsan jiray arrintan ayaa dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ee dhinaca waqooyi kaga gol leedahay kordhinta canshuuraha si wax loogu qabta adeegyada muhiimku ah daadejinta ee goobaha muhiimku ah magaaladaasi ma ahan markii ugu horeysay sidaan oo kale arrimo la xiriira kordhinta canshuuraha dowladda hoose ee qaada magaalada gaalkacyo lagu soo rogo ganacsatada islamarkaana goobaha ganacsi loo xiro
maamulka gobolka banaadir gaar ahaan duqa muqdisho ayaa maanta waxa uu si rasmi a u daafuray shirka bambaxa maamulka gobolka banaadir iyo dowladaha hoose ee xamar waryahayga marya ladane ayaa warkan siyaanba qaadaysa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta si rasmi ah u daafuray shirka bambaxa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo socon doona muddo soddon cisho ah muddo saddex cisho ah ujeedka bambaxa gobolka wuxuu ku salaysan yahay isbarasho iyo in la isku keeno guud ahaan maamulka sare agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka ee magaalada muqdisho si loo hagaajiyo dib u habeynna loogu sameeyo qaab dhismeedka shaqe ee maamulka gobolka banaadir iyo in gobolka uu yeesho aragti wadareed iyo qorshayaal istaraatiijiyadeed kuna salaysan sidii loo hagaajin lahaa adeegyada bulshada ee magaalada muqdisho shirka ayaa sidoo kale looga hadlay in la helo qaab dhismeed sawir ah oo ku dhagan qeybo walba iyo degmo walba oo gobolka banaadir ah waxaana la filayaa in bambaxan laga soo saari doono qorshe siyaasadeed si cadna loo aqoonsan karo sida xilalka waajibaadka mas-uuliyadaha shaqaalaha iyo in si qoto dheer loo eego xeerarka gobolka banaadir islamarkaana la waafajiyo shuruucda kale ee heer federaal islamarkaana la hindiso xeer hoosaadyo gobolku ku howlgalo kuwii horena dib u habeyn lagu sameeyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo madashan ka hadlaya ayaa si wada jira u xusay in shirweynaha bambaxa uu noqon doono mid ahmiyad gaara u leh horumarinta caasimadda fulinta adeegyada bulshada horumarinta siyaasadda cad ee gobolka isla xisaabtan ku aadan gudashada waajibaadka shaqo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaale oo shirkan daafuray ayaa ayaa fariin dardaaran ah u diray madaxdii shirkan kasoo qayb gashay in si hufan oo alla kacabsi ay ugu adeegaan bulshada islamarkaana aan la aqbali doolin musuq maasuq iyo wax isdabamarin
aad ayaad mahadsan tahay maryan ladane markaana hay-adda samha ayaa tababar arrimaha bini-aadinimada iyo isbeddelka cimilada tababar la xidhiidha ugu soo gebagabaysay wariyaal ka kala socday degmooyin ka tirsan ee galmudug magaalada dhuusamareeb mawlid macali xasan ayaa warkan kasoo diray dhuusamareeb tababarkan oo ku saabsanay ka warramidda arrimaha bini-aadinimada iyo isbeddelka cimilada ayaa lagu soo gabangabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug tababarkan oo ay qabanaysay dalladda xarumaha warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya loona soo gaamiya simha ayaa waxaa ka qayb qaatay ku dhowaad soddon wariye oo isugu jira taaftaryaal soosaarayaal iyo wariyaal xul ah cabdifataax yuusuf oo kamid a wariyaasha ka qayb qaatay tababarkan ayaa u mahad celiyay hay-adda simha iyo macalimiintii tababarkan bixinayey magacaygu waa cabdifataax yuusuf beereed oo ka mid a wariyaasha dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in ururka simha uuna soo gaarsiiyey tababar innagoo ka mid ah wariyaasha magaalada dhuusamareeb runtii tababarkan muhiimad gooni ah ayuu u lahaa haddaan nahay saxafiyiinta dhuusamareeb ku sugan maadaama uu la xiriiray isbeddelka cimilada iyo sidoo kale sidii wariyuhu uu wax uga ribood garayn lahaa ama sheekooyinka oo uga samayn lahaa waxaan la soconnaa in soomaaliya ama dalka ay caqabad xoogle ay ku hayso isbeddelka cimilada taasi oo ay ka dhasheen macluul xildhibaan maxmed deeq xaaji fiiro oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee soomaaliya oo tababarkan soo xiray ayaa u mahad celiyey hay-adda sima waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wariyaasha maskaxdooda la dhiso tababarada noocaanana la soo celceliyo mar koowaad madaxda simaha oo xasan nagala joogo xasan laki ahna baraha cashirka mid ka mid ah barayaasha cashirka idin siinaya ustaad axmed sidoo kale macalimiintiina ka mid a iyo idinkoo saxafiyiintii galmuduga macluumaadka aad ku baranaysaan ah sida loo tabiyo arrimaha biniaadanimada oo ay ka mid tahay isbedelada cimilada waxaa moodaa galmudug marka laga hadlaayo inay ka mid tahay meelaha ugu baahida badan aniga hadda galmudug qaybo ka mid aan tegey weliba shan iyo tobanka beriyo ugu dambeeyey galmudugaan joogay intii aan maray dhulku abaar baa jirta abaar in laga hadlo u baahan weliba marka la yidhaahdo isbedelka cimilada duruufaha dadka haysta arrimahaasoo idil waxaa moodaa marka inay iskaabayaan cashirka haddaa qaadanaysaan waliid macalin xasan raadihay telefishinka dalsan dhuusmareeb
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena mawlid macalin xasan
warkaas kala socotaan waradiiha dalsane magaalada muqdisho markana wararka dibadda ra-iisul wasaaraha dalka sweden ayaa sheegay in dowladda turkiga waa dowladda turkiga ay soo jeedisay shuruudo aan la aqbali karin si dalkiisa ugu biiro xubnaha gaashaanbuurta nato turkiga ayaa shuruudo ku xiray dalalka sweden iyo fiinland haddii ay doonayaan inay xubin ka noqdaan isbahaysiga nato hase ahaatee waxaa ilaa haatan sweden ay dood badan ka qabtaa shuruudaha ka imaanaya xukuumadda ankara ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab dayib erdogan turkiga ayaa waxa uu sweden iyo fiinland uu ku eedeeyey in ay gacan siinayaan islamarkaana ay taageerayaan kooxaha waxa uu yirargixisada waxaase uu tilmaamay in loo baahan yahay in shuruudahaas uu ku xiray ee ka mid noqoshadooda ay ku doonayaan dowladaha sweden iyo finland in ay naato ku biiraan ay soo buuxiyaan shuruudahaas oo uu tilmaamay inay marka hore ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan taageeridda kooxaha waxaa loogu jira argagixisada
gudaaninta ayaan kusoo afmeeraynaa maalinimadan warkii duhur eed ka dhagaysanayseen raadiyaha dalsan warkan mid lamida intaa kulmi doona nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel